tirintii cutubka toddobiyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo iyaga ulo ka qaad qabiil kastaaba ul ka qaad amiiradooda oo dhan sida ay qabiilooyinkoodu kala yihiin laba iyo toban ulood ka kala qaad oo nin waliba magaciisa ushiisa ku qor usha reer laawi waxaad ku qortaa magaca haaruun qabiilooyinkooda madaxdooda mid kastaaba waa inuu ul lahaadaa oo waa inaad iyaga hor dhigtaa maragga teennada shirka ku yaal taasoo ah meesha aan idinkula kulmo oo markaas ninkii aan doorto ushiisu way magooli doontaa oo anna hortayda waan ka joojin doonaa gunuuska ay reer banu israa'iil adiga ku gunuusan markaasaa muuse reer banu israa'iil la hadlay oo amiiradoodii oo dhammu waxay isagii siiyeen ulo oo amiir kastaaba mid buu siiyey siday qabiilooyinkoodu ahaayeen intaasu waxay ahayd laba iyo toban ulood oo ushii haaruunna ulahooday ku dhex jirtay markaasaa muuse ulihii dhigay rabbiga hortiisa teennadii maragga gudaheeda maalintii dambe waxaa noqotay in muuse galay teennadii maragga oo bal eeg wuxuu arkay ushii haaruun oo reer laawi oo magooshay way magooshay wayna ubxisay oo waxay dhashay yacib bisil markaasaa muuse ulihii ka soo qaaday rabbiga hortiisa oo wuxuu u keenay reer banu israa'iil oo dhan oo way fiiriyeen oo nin waluba ushiisii buu qaatay markaasaa rabbigu muuse ku yidhi usha haaruun dib ugu celi maragga hortiisa in iyada loo haysto calaamo ka gees ah dadka caasiya inaad iga joojisid gunuuskooda ay ii gunuusayaan yaanay iyagu dhimane oo sidaasaa muuse yeelay sidii rabbigu isaga ugu amray ayuu u sameeyey markaasay reer banu israa'iil muuse la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen war balle eeg waannu baabba'aynaa oo waannu halligmaynaa kulligayo waannu wada halligmaynaaye mid kasta oo soo dhowaada oo u soo dhowaadaa taambuugga rabbiga wuu dhimman doonaa haddaba kulligayo miyaannu wada baabba'aynaa